عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا بسم الله الرحمن الرحيم كتاب مواقيت الصلاة baabu mawaqiiti asalaati wa fadlihaa kula korhaysaan soo baradnay marka uu kitaab bilaabayo kollay tasmiyada ama bisanka sheekhu raximah ullahu tacaala waa la yimaadaa ruwaaduna kuwa marka la eego cunwaanka kitaabka bisinka kasii horeysiyo dee sidii daahirka ahayd ah kuwa kaba dambeysiiyo basmaladu waxa weeyaan kitaabka dabadi ay dhacdo labadaba ruwaadu bukhaari way leeyihiin xataa cibaaradan labadan cibaaree isku dhowee kitaabu mawaaqiiti salaati iyo baab mawaaqiiti salaati oo fadliha waxaa la arkaa ruwaadda qaarkood inay ta dambe un barhkood ay kuma kaaftoomeen oonay wada dhigan bal wuxuu u baabaysaa ma uu yahay oo inoo bilaabmaya iyadoon kitaabu salaad si guud aan ugu soo jirnay oon kuna jirno salaada mawaaqiideedii waa waqtiyadii salaadahan shantii ay lahaayeen taas buu kitaabkeedii yahay mawaaqiitna waa jamcu miiqaat ee waxaana miiqaatku uu yahay lafdigu kolley wuxuu ka soo jeedaa alwaqti waqtigan xadidan ee wax la sameeyo loo xadiday ama zaman haba noqoto ama makaane miiqaat waa laydhaah waatan xajku miiqaat zamaniya iyo miiqaat makaaniya uu leeyahay oo markaa waxa weeyaanun waa waxaan ama qadarkan muxadadkee samaynta ficilka la samaynayo loo xadiday marka waxataynu salaada markay noqoto waa zamankii iyo waqtigii dee makaanna waaba noqdaayo sida xajka mawaaqidiisa makaaniga ah iyaduubal markaasoo taas baa adigu laba yidhaaha bal haddaba awqaadihii salaadahan shantee faradka ah taas buu baabkeedii yahay ama kitaabkeedii yahay cunwaanka labaadna waa salaada mawaaqideediiyo fadliga ay leedahay salaadu de wuu inoo iman doonaa fadliga ay leedahay baabkan hore intaanu hagaag mawaaqiida tafsiirkeeda u gudagelin ayaaban fadliga qeybo ka mida aan kuba arki doonaaye bal taas buu baabkeedii yahay qolooyinkiina fadxi haystana kolley cibaaranta waa cibaara maaha halkan waxaan saxayna maanta markuu bismi illaahi araxmaan iraxiim baab mawaaqiita salaadna kaga horreysay yihi kada lilmustamli wabacdahu albasmala walirafiiqayhi albasmalatu muqadamat wabacdaha baabu mawaaqiiti salaati wafadliha manaa ruwaadii bukhaari uun baabu mawaaqiiti salaati bismi illahi raxmaan raxiim mustamli ninkaa la yidhaha buu u tiiriyey iyadoo la yidhaha baabu mawaaqiiti salaati wa fadliha dabadeednayn waxa weeyaan binsukume uu kaba sii horeeyana labadiisa rafiiq bal kolley kolkol baa idhaha waxaa soo eego haddana waan iska ilooba ama waan iskaba daaya inaan dib isu weydiino maanta laakiin tan leeyahay waxa weeye laga yaabaana waqti dheer mastil cashar baa toddobaadkii inooga hadho kolley habeen dambe waan eegaynaa kolley faa-ida ku yar sugan waayo waa ruwaadan bukhaari ee kitaabka kusoo noqnoqota waana maaha raggan bukhaari wax ka warinaya waa kuwii isaga kitaabka inoo soo naqliyay inoo soo dabdiyay ee inoo soo guuriyey wax bukhaari la kulmayo kuwa ka dambeeyo kuwii la kulmay laba sii kulmay taasna way jiraan mustamligan xataa habeen baan magaciisa soo sheegay laakiin wuxuu raaciyey maanta labadiisii rafiiq waa mustamli iyo labadiisii rafiiq waxaa la arkaa muqadimada hadda u laabantaan ama halkuu ee waa kitaabka u sharaxay halkii dee khudbadii kitaabka oo kale waxaa laga yaabaa inay wax soo heshaane bal mustamli magaciisoon hore u sheegay oo nin xaafido ahaa iyo labadan rafiiq waayo ruwaaddu way badan yihiinoo bal bukhaari wuxuu ima xaafid ibnu xajar wuxuu tiriyaa dadkii bukhaari la kulmay ee kitaabka ka wariyay in majmuucu sheega kuwa kusii wariyano majmuuca in ka badan buu sheegaaba sanadkoodna bal markaa labadan rafiiq kuway yihiin labadooda magac iyo bal markaa maxay ku rafiiqeen weeye muxuu ugu magacaabay labadooda rafiiq baa iga su-aal wuxuu ihi waqowlihi tacaala ilaahay qowlkiisii buu baabkiisii yahay uu yidhi ina asalaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta ina asalaata salaadu kaanat waxay ahaatay cala almu'miniina dadka mu'miniintaa korkooda kitaaban ay maktuuban wax la farad yeeloo lagu waajibiyey oo mowquutan waqti loo yeelay xadaysan oo dee waa kaa waqti bilow iyo dhammaad leh salaada cishaa in tukana waqti ay ka bilaabmaysaa jirta waqti ay ku dhammaanaysaana wuu jiraa bal markaa waa kitaabku macnaa mafruud baan leenahay laftiga kitaabna qur-aanka guud ahaan waxa weeyaan ama ayn dee kollay dee tasriifaad kala duwan buu ku yimaadaa imanka kitaaban baan haynaa kitaaballaahi calaykumna qur-aanka way ku sugan tahay kutiba calaykumna waa tan soo noqotaa asiyaam iyo alqitaal iyo waxa weeyaan iyo meelo kaleba kutiba taasa inkatabana qur-aanka way dhacday intuba macnaa waxaan leeyahay lafdigan iyo tasarufaadkiisu siuu ibnu rajab yidhaaho raximahu llahu tacaala wuxuunbuu qur-aanka u yimaadaa shay laazima wax laazima ayuu u yimaadaa laasimkaasi ama dee wuxuu noqonayaa shay farad oo sharcan la farad yeelay ama wax dee laazimo laakiin qadar ahaan laazima oo imika markay noqoto kutiba calaykum asiyaamu iyo kutiba calaykum alqitaalu iyo qeybaha laba midkaa iyo dee halkan imakaan hayne kitaaban mawquutan iyo kitaaballaahi calaykum iyo waa umuuro sharcigu inagu waajibiyey oo la laasimiyo farada ayay uba yimaadeen markaay noqoto walowlaa an kataba allaahu calayhim aljalaa iyo baliyo kataba allaahu la aqribanna ana warusuli iyo dee markaa faradkii sharcigaha ama laasimkii sharcigaha maahe waa shay isaguna laasima laakiin qadar ahaan waa qadar isagu qadar ahaan buu u laazimiyey markaa kollay kitaab maadadan awjuhda ay kuba timaado qur-aanka oo dhammi shay laazimuunbay u timaadaa ee laasimkaasi midee farad sharciya ah oo ma laazim ah sharcan iyo ama laazim qadaran qadar ahaan laazima sida kataba allahu la aqriban ana warusul iyo walowla an kataba allahu calayhim aljalaayo waa qadar ahaan baa dee ilaahay subxaana watacaala laazimiyey oo bal taas bay uba timaade macna macno kale kuma timaade had iyo goor waa waxaa faradka ama laasimka sharcan ha laasimo ama qadaran halaba laasimo iminka tanna waa tii xaggii sharciga ahayd oo ilaahay subxaana watacaala wuxuu ka dhigay oo salaada dadka muminiinta macnaa waa maktuuban calayhim wax lagu farad yeelay iyo korkooda oo mawquutan waa kan bukhaari sii fasira oo muwaqatan macnaa loo xadeeyey waqti loo yeelay iyada salaad kasta bilow iyo dhammaad leh waqatahu calayhim ilaahay waqtiyeeyoo xadiday iyaga korkooda xadaanaa cabdullaahi bnu maslamata qaala qara'tu calaa maalikin can ibni shihaabin ana cumara bna cabdilcasiisi ahara asalaata yowman imaam maalik dariiqiisuu kaba warinayaa dee ibnu maslamo iyo rag kale oo imaam maalik kaba wariyo bukhaarina ama sheekhadiisa ama dabaqada dee sheekhadiisa sheekhoodana kitaabka way kuba badan yihiin markuu axaadiidta maaliki ama muwada dhexdeeda haba noqoto waa ta badan ama khaarij almuwada ee sheekhu warinayo xadiidkan aan haynaana waa xadiidka koobaad ee uu ku bilowday imaam maalik muwadaiisa waayo dee halkan imika dahaaro iyo umuuro kale ama id qaarkood ay kuwa bilaabaan isagu awqaadda salaada kitaabu quuti salaad buu kuwa bilaabay xadiidkan baana ugu horeeyo waana xadiidkii ugu horeeyu kaba bilaabay waayo xadiidka dariiqa maalik iyo dariiqi muwada ayuu kuba warinaya walow riyaayad qacnabi ay tahay haddaba in cabdillahi masal wuxuu leeyay maalik baan ku dul aqriyey macnuhu waxaabana weeyaan waa qacnabi waa ruwaadda kitaabkan muwada ruwaadda kitaabka muwada'na way tacaduday bal imika waxa weeyaan dee waxaabay jirtana majmuuco ruwaaddii kaba mid ah ama riwaayaadkii ka mid ah maanta madbacaysan oyna soo gaadhay oo dee mid iyo labaiyo saddex toon aan ahayn buu qacnabi kaba mid yahay ta ugu shahiirsanay waa ti loogu hor madbaceynay yaxya ibnu yaxya laythi taasba laakiin tiisi way madbacaysantao tin dee abuu muscab tiisi baa madbacaysan oo qacnabi baa madbacaysan moxamed ibnu xasan ishaybaani baa madbacaysan bal markaa ruwaaddii dee imika wuxuu leeyahay waan ku dul aqriyadu waa kitaabkii muwadaba xadiidkan kii uu kuba bilaabmayey imaam maalikna waxaa badnayd isaga in carabkiisaga la maqla aad ba u yarayd in lagu dul aqriyo oo dul aqrintaasaa badnaa bal dee isaga isku mid baabay ahayd tan oo kale oo waa kale dee qur-aankiiba ruuxii qaariga ahaa marka laga qaadanayo aqrintan lagu dul aqriayo ayaa dee ah riwaayadii laga warinayay dee xadiidkiina markaa taas oo kale dee kol haddii qur-aankii lagu kaaftoomayay idna waa lagu kaaftoomayaa ee halkay aimada qaarkood rutbada labaad kaba dhigaan alqiraac cala sheikh oo asamaac min asheikh ay ka horreysiiyaan imaam maalik iyo dee bukhaariya kolley isla way siman yihiinuune waa aqrin uu kitaabkiibuu ku dul aqriyaya xadiidkani uguba horeeyey xadiidkan buu ku dul aqriyay can ibni shihaabin ana cumar bna cabdilcasiis cumar bna cabdilcasiis akhara waa dibdhigay asalaata salaada yowman maalin salaadii kolley salaaduna salaad casar bay ahayd sida xadiidkaba riwaayaadkiisa inooguba yimi bal kitaabkay kuba sugantahay meel dambe salaad casar dibdhigaasna kolley waqtigii kama wada saarin oo waqtigeedu mu wada bixin waqtigii mukhtaarka ahaa ayuu kaba dibdhigay fa dakhala caleyhi curwatu curwa usoo galay ibnu zubayr dibdhigana kolley sababteedu waxay ahaydba walow imika aada moodo dee imika isaga inaanan caadi u ahayn oo in halkan laftiga noo yaale akhara salaata yowman waa maalin buu dibdhigay si waxaanu inta badan dibdhigi jirin laakiin dee waqtigaa marka la eego reer bani umaya waxaa iska jirtay oo na badnayd inay salaada dibdhigaan way dib waqtigeedii bal ay kaba dibdhigaan mudnaa kolkol waqtigeediina fii bacdi awqaat kolkol laga yaabaa in lagaba saaro rasuulka ilaahayna aclaamtii nubawadiisa ayay ahayd oo uu sheegay umara inay iman doonto salaada dilaya yumituuna salaata ama waqtigeedi xataa uu yidhi mahseed yeeli doontaan haddii dad umaro sidaas ay laba kulmaan rasuulka ilaahayna markii dambe uu yidhi salaada waqtigeedii tukado iyagii haddaa la gaadhaan oo saanay fitna iyo waxu iman iskalaba tukada taas uu yidhi marka isagu yaanu taa badsanay laakiin waqtigan mu ahayn khaliifadii muslimiinta mu ahayn waqtigiisii waa dhowrayay intii uu xadiidkan maqlay dabadeed xataa waa waqtigii uu madiine waaliga kaba ahaa waana cahdigii waliid ibni cabdilmalik taasba weeye ayay ahayd weliid waa dibdhigaye xajaajoo dee cumaashiisa ka mid ahayd ciraaqna waaba dibdhigaye aad baanu u dibdhigaye weliba dee cumarna kolley waa taas arintaa iska jirtay waqtigaas wax ka mida un fa dakhala calayhi curwatu bnu zubayr baa usoo galay waa madiina fa ahbarahu wuxuu u waramay ana almugiirata bna shucbata mugiiratu bna shucba akhara inuu dibdhigaya salaata yowman maalin inuu salaada dambaysiiyey kolley waqtigan dee waa waqtigaa isaga waxa weeye uu waqtigaa ma basra iyo dee kolley mayn ciraaq buu inoo tilmaamaya ciraaq buu waali kaba ahaa waxaana weeyaan waqtigii cahdigii mucaawiyat bna abi sufyaan weeyaan ma khilaafadiisii waqtigaas waayo isagu weli waqtigaas dhexdeeda ayuu dhintay oo soo muu gaadhin intii ka dambaysay muqiirat bna shucbe laakiin waaligii ayuu ka ahaa ciraaq akhara salaata yowman walxal huwa isagu bilciraaqi ciraaq uu ku sugan yahay isagoo ciraaq jooga ayuu dibdhigay muqiirat bna shucba taas oo ciraaq buu joogay markaas waxaana kolley kuba sugnayd kuufa weeye halkuu joogay muwada ay kuba sugan tahay fa dakhala caleyhi waxaa u soo galay abuu mascuudin alansaariyu saxaabiga abuu mascuud cuqbat bnu camrin ee ansaareedo faqaala wuxuu yidhi ma haada macnaa muxuu yahay arinkan taakhiirkan iyo dambaysiintan aad dambaysiisay salaadii yaa muqiiratu muqiirow alaysa qad calimta ana jibriila nazala fasalla alaysa miyaanu ahayn shani qad calimta adigu mid og miyaanad ahayn ana jibriila cibaaradano kale sii badnayd markay dee tan ay tahay waxaa badnayd halkan oo kaletay inay gasho oo la yidhaaho alasta saasaa isticmaalka u badan marka ruux xaadira ama dee ruux lalaba hadlayo ama markay qaa'ib tahay waxaa lagaba waramaya alaysa qad calima waa tacbiir saxiixa laakiin tanna waxay leeyihiin waa iyadna luqa ahaan waa shay saxiixa oo miyaanad ahayn mid og oo ka warhaya ana jibriila jibriil nasala inuu soo degay oo fasallaa uu salaadii tukaday fasallaa rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam isagoo rasuulka ilaahina ku xidhanaya uu isagii ku daba tukaday uma salla waa salaad salaadii kaba mid ah duhurkii baanay ahayd uma sallaa haddana inuu tukaday jibriilo fasallaa rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam ma haddee markuu tukadou ka baxay dabadeed buu tukaday ee waxa weeyaan salla macahu weeye waa la tukaday uuna waa dee isagii bal markaa tacqiibkuna dee waxa ay keeni karaa ama fadu waxay noo faa'iideynayso dee salaadii waa tan ajza iyo qaybo kaba kooban markii rukuucay inuu rukuuco dabadii rukuucay markuu sujuuday dabadii sujuuday taas bay noqone maha salaadii oo dhan isagoo wada tukaday inuu uga dambeeyey taas ma aha bal kitaabkay kuma imanaysaa de waxa weeye dee sallaa macahu baaba inoo iman laakiin meelo dambe fa salla rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam waa salaadii casr markaa taasna uma salla waa tukaday jibriil fasallaa rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam uma sala fasallaa rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam uma sallaa fasallaa rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam macnuhu waxa weeye anun markii salaada la farad yeelay waana habeenkii isrihii iyo micraajkiiba weeye ayaa maalinnimadii baa jibriil u yimi rasuulki ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayh shan salaadood baa isagiiyo ummaddiisa lagu waajibiyey laakiin salaad ha lagu waajibiyo shan salaadoodee waqtiyada la tukanaya iyo kayfiyada la tukanayaa weli wax dambeeye bay ahaayeenoo waxay u baahnayd caddayn loo caddeeyo jibriil baa yimi calayhi assalaam rasuulka ilaahay buu u yimi kollay salaadii duhur baana u horeysay oo salaadaasoo san baa kolkol dee al-uulaa loogaba cabira duhurka waa tii horeyse markaasuu tukiyey markaa waxaa ku wada sugnaa kayfiyadii salaada loo tukanayeyna waa loo caddaynaya rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayh waxaa kaloo loo caddeeyey waqtiga la tukanayo dee imika xadiidkuna uu kuba tacalluqsan yahay shan salaadood oo isku xiga ayaanu tukiyey halkan shan salaadood baa inooguba sugan asxaabu sunan bacdigoodna tay wariyeen waxa weeye inuu laba cishoo dhan tukinayo toban salaadood bay ahayd xagga waqtigana maalintan hore uu waqtiga bilowgiisii kaba tukiyey maalintii labaadna waqtiga dee xaggiisii dambe ama aakhirkiisii uu kaba tukiyey uu kuna yidhi alwaqtu maa bayna haadayni alwaqtayni waqtigan salaada dee lagu farayna tukato labadaa waqti inta udhaxaysa weeye waa bayaankii jibriil rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ficilkiisa iyo qowlkiisaba uu ku caddeeyey ficilkiisa uu ku caddeeyeyna intii uu madiino tegay bay ahayd iyadoo dadku ay weydiiyeen oo weliba isna saasoo kale toban salaadood intuu midna xagga hore ka tukaday midna xagga dambe ruuxii saa-ilkaa yidhi waqtigu waa ka aad aragtay iyo taasoo kale sida saxiixa muslimiyo qeyrkii baa inooguma sugan bal marka imika halkan shan salaadood baa inooguma sugane siyaadadaasna way jirtaa laba cisho inuu tukanayay waqtiyadana tafsiilkeed halkan nooguma sugnaa iyo taxdiidkeed ibnu sheeb dadkii ka wariyeen waa say uba badnaayeen laakiin abi daa-uud iyo keyrkiiba way wariyeen iyadoo nin dee atbaacu taabiciintii usamat ibnu zayd ilaythi uu kaba warinayo ibnu shihaab oo waqtiga tafsiilkeed mid kastaba uu ku sugan yahay tafsiilkii waliba tobanka salaadood iyo waqtiyadii la kala tukaday markaasaa muxuu yihi uma qaala jibriil baa wuxuu yidhi bihaada macnaa waa kan waa waqtigan imika aan kuu caddeeyey een kuu bayaamiyeybaa umirta lagu faray inaad waqtigaas dee saa u tukato curwa saa ku yidhi cumar ibni cabdilcasiis waxaana uu yidhi ablamadkan u sheegayna markaas arrinkan xadiidkanna dee abuu mascuudi markaas al ansaari ama albadri inuu curwo mee muqiiro uu saa kuba yidhi faqaala cumaru cumar baa wuxuu ku yihi licurwata iclam ogow bal hubse weeye maa tuxadiu waxaad kuba waramayso wa ina jibriila ma jibriil baa huwa isagu aqaama oogay oo lirasuulilaahi sala allahu calayh wasalam waqta salaati salaada waqtigeeda ma jibriil baa baray oo u caddeeyo ogo lama tukanayey san oo kale u tukinayey taas buu ihi xagga waqtiyada camalkii mustamirkaa waa jiray cumar ibnu cabdicasiis nin caalimuu ahaa culimmadii waqtigiisii kaba mid ah dee bal maalan haddaba iyada taasi kamay qarsoonayn camalkii mustamirka iyo waqtiyada salaadaha la tukaday rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh lagaba soo gaadhay laakiin oo taasi iyadu dee shay caama ayay ahaydoo la wada wadaagsanaya macrifadeede arrinkan imika uu leeyahy bal iska hubse waxa weeye uun waa halkan ah imaamatu jibriil linabiyi sala allahu caleyh wasalam ama iyada waqtiga iyo salaadaha iyo si ay tahay taasi dee camalkii mustamirka ahaa ay rasuulka ilaahay dee waxa weeyaan dee lagaba soo naqliye dee ficil ahaan oo dee weliba shay qadciya loogaba soo naqliye taasba arrintu ay kuba timi markaasaa qaala curwatu gees kalena dee arrin uu isagu u joogay ma ahayn oo waa kanee wuxun buu yidhi abuu mascuud baa saas kuba yidhi muqiira ciddii uu ka maqlayna ma sheegin markaasaa wuxuu yidhi isagoo sanadkiisiina sheegaya kadalik qaala curwatu kadalika saa aan ku idhi imakaan kuguba sheegay oo ah jibriil inuu rasuulka ilaahay dee shantaas salaadood rasuulka ilaahay tukiyey ayaa kaana uu ahaa bashiir bnu abi mascuudin bashiir bnu abi mascuud yuxadiu mid warama can abihi aabihi oo bashiir aabihii buu kaba maqlay abu mascuud bashiirna waa nin taabicioo weynoo waqtigii rasuulka ilaahayna dhashay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh saa daraaddeed barhkood saxaabada ay ugu soo daraan waayo ru'yuu leeyahay aragti buu leeyahay waqtigii rasuulka ilaahay buu dhashay sida kalena waa dee taabici weyn weeye kolay tirmidi mooye inta kale o dham waxway ka wada wariyaan bashiir aabihii abu mascuud ayuu isagoo ka maqlay abu mascuudna dee isaga rasuulka ilaahay kaba maqlay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waayo xadiidkay taasi ku timi duruqdiisa qaarkood walow waaqacadu dee ay maka kaba dhacday bal dee waqtiyadaa dee esrihiya ay dhacday waqtigaasna abu mascuud muslimna ma ahay dee madiine isagu waa reer madiine oo halkan laguma tirinayo maraasiil asaxaaba laakiin maqal rasuulkii ka maqla jirto xadiidkii duruqdiisa saasi kuba timi bashiir maqalkiisa aabihii uu ka maqlay aabihiina maqalka uu kaba maqlay rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh saasuu adigu odhanayaba kolley xagga awqaadda insha allahu tacaala tafsiilkeedu waaba dee inoo bilaabmaysaa xadiid baan raacin doonaa insha allah oo iminka inoo raacayo curwa raacin doonaayo casarka kolleyna casarku tii uu dibdhigay bay ahayd casarka ah laakiin salaaduhu mid mid bay inooguba iman doonaan iyo taas bal xadiidkani asaas wuxuu u yahay un oo dee xaggii awqaadii iyo in marka la eego xagga awqaadda caddaynteeda ee jibriil rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh biamrin min allahi subxaana watacaala uguba caddeeyey rasuulka ilaahiyna salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh dee ficilkiisii iyo qowlkiisiiba ummadda uguba caddeeyey bal markii madiinada dee bayaankaasi hasiiba bato oo bal matalan taase waa xadiidka ta iyada inooguba sugan xagga marka la eega awqaadda tafsiilkeedana waa ta aan leenahay xadiidku isagoo tafsiil leh ayuu yimi abu daa-uud iyobaa kuba sugan wala abu daa-uud kitaabkiisa uu kuba idhaaho in usamat ibnu zayd ilaythi la yidhaah baa warinayo ibnu shahaab kaba wariye laakiin dadkii kale ibnu shahaab tafsiilka may sheeginoo si wuxuu isagu la gooni noqday se bal waa xadiid dee lana taxsiiniyo bal marka taas albani iyo gees kalanayn rasuulka ilaahay bayaankiisiina oo dee bilow iyo dhammaadba waqtiga uu kaba cadeeyeyna waxay dee inoo saxiixo axaadiida inooguma sugan bal xadiidyada waxaan leeyahay wixii imika tafsiilka intaa leeg iyada iyo tafsiilku iyo bayaanku inoo iman doonaa fawaaidda kale halkan shaarix uu soo naqlinaya xadiidkii aimadu ay kala soo baxeen waa dukhuulu culamaai cala lumaraa wainkaarhum caleyhi maa yukhaalifu sunna bal haddaan fitan iyo waxyaale kaba imanahayn ruuxuna awoodda iyo kartidaa uu leeyahay culimadii u gasho dadkii madaxda ayaa wixii dee sunnii khilaafsanaydba kuba inkirta iyagoo dee sii toosayd uba sheegaya oo kale ruuxii caalimka ayo wixii uu qariibsanayo dee kolkol dee waxaanu maqal isagu ama aan agtiisa kuba sugnayn oo markaa uu qariibsado oo kale dee inaanu inkirine bal horta uu hubsado waa kan imaka cumar uu isagii lahaa bal hubso waxana aad sheegayso markaas in dib bal u hubso lahaa isagiina waa kii dee u sheegay daliilkiisii marka khilaaf iyo muran yimaadana dee waxaa lagu kala baxaya loo laabmaya waa kitaabkii iyo sunnihii oo dee bal sunnihiiba imaka waatan ay kuba kala baxeen ee ama dee ay uba laabmeen taas oo kale waa umuuro bal xadiidka inooguba sugan iyo dibdhig waxoogaaya ayay ku inkireye inay fadli leedahay bal markaa duhur gaar ahaan ibraad waqtiyada qaarkood la jideeyaa jiree dee in loo degdego awal waqti salaaddii lagaba tukado inay ka mudan tahay kana fadli badan tahay iyadoo la dambaysiiyo waqtigoon bixin dhexdeedaba ha laba tukadee bal amaa umuurahanta akhiirkan iyo waxyaalahaas baabka weyn ama axaadiid ay nooguba iman doonaan tadii aan sheegayna reer bani umaya kaba dhacday inay salaadaa dibdhigi jireen qaala curwatu curwa wuxuu yihi walaqad xadaatnii way ii warantay caaishatu caaisha way ii warantay ana rasuul allahi sala allahu calayh wasalam kolley munaasabada xadiidkani salaaddii casar bay ahayd tii uu dambaysiiyey waqtigeedii kaba dambaysiiyey markaasoo waqtigeedii mudnayd baan leeyahay waqtiga kamuu saarinoo cadcadimay dhicine ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay kaana wuxaa yusallii mid tukada alcasra salaada casar walxaal ashamsu cadceedu fii xujratiha aqalkeedii ay ku sugan tahay xujradu maqsinkii dee hagoognaata looma jeedo ee waa daaradii gurigeedoo dee waa xujradu waa gurigeedii weli daaradiisii oon dheeraynuun ballaadhnayn gidaarkuna gaaban yahay weli cadceedu aanay ka bixinoo macnaa harhkii aqalku aanu wada gaadhin dee cadceeddii intay gaabatay intii daaradda ahayd iyo gidaarkii kaba horeeyooo marka aanay kaba bixin bal xadiidka kolley tafsiirkiisa iyo dee isagoo dhan buu imika inoo keeni doonaa baa leed markaynu casar gaadhne macnuhu imika tan oo waa inuu hore u tukan jiro cadceeddoo weli dheer uu tukan jiray wixii intaa ka badanna xadiidka wuu soo celin doonaa waan arki doonaa oo shamsu fii xujratiha qabla an tadarana waa intaanay bixin aanay weli gurigii ka bixine intan daaradda harjii gurigu ee cadcadoo gaabatay daraaddeed harjii gurigu aanu wada gaadhin oo cadcaddii markaa dee harjii aanu wada gaadhin aqalka dhexdiisii weli ay aqalkii ku jirto ayuu salaada casar oo waqti dheer ayuu tukan jiray oo cadcadu dheer tahay iyada waqtigu waa inoo dambeeya casarka insha allahu tacaala baabu qowlihi tacaala muniibiina ilayhi waataquuhu waaqiimuu salaata walaa takunuu min almushrikiin waa muniibiina ilayhi xaalaatayn kuwa isaga u soo laamayo oo ilaahay u toobad keenaya waataquuhu cabsada oo ilaahay subxaanah watacaala kaba cabsada waaqiimuu salaata salaadiina ooga walaa takunuu min almushrikiina kolley waxaynu ku soo jirnay fadliga salaadu leedahay iyo mawaaqiiddii baynu kuba jirnay welina mawaaqiiddii inobel fadligii guud iyo ahamiyada salaadu ay leedahay axaadiid ku tacalluqsan iyo mansilada ay leedahay buu inoo soo horreysiinayaa amaa xagga marka la eego mawaaqiiddu waa waxaa kitaabkuba u badnaan doono intan aan ku jirno kitaabu mawaaqiita salaad salaad salaadna uu inooguba soo dhigan doono bal marka almuniibna waa ataayib oo laftiga alinaaba waa arujuuca waxa weeyaanuun waa idinkoo dee ilaahay subxaana watacaala xaggiisa u laabmaya ee wattaquuh wa aqiimuu ooga asalaata walaa takunuu min almushrikiin inta usoo qaatay intan weeye salaadii ooga oo dee markaa ha noqonina idinkoo ka tegaya iqaamadii salaada haddaa ka tagtaan weeye min almushrikiina kuwa gaalada ah waxa weeyaan ha kaba mid noqonina oo salaadii ooga walaa takuunuu haaniya min almushrikiina macnaa ka tagaan salaadii a kaba tagtaan oo faraha kaba qaadaan dee ha uga mid noqonina kuwa iyaga mushrikiintaa ha uga mid noqonina bal aayadda kolley waa tan oo waxaa iyada looba daliishaday ee bal daahir ahaanna ay tahay ba ruuxii isagu salaada ka tegay ee isagu tukanba waayey inuu dee kuwan mushrikiinta ka mid noqonayo ama uu gaaloobayaba kolley waxyaala way inoo dambeeyaan dee aimada marka la eegaanba saxaaba iyo in ka dambaysayboo qowlkoodu kaaya iyadoon juxuud la eegin diidmo kale la eegina kataga naftiisa gaalnimo kaba dhigayay waa jira bal markaa dee waxaana ay tahay uun aayaddu salaada marka la eega fadligeeda qur-aanka umuurihii kuba soo arooray waa wixii uguba weynaayo dee fadligii salaadu sayt ruuxii hadduu salaadii kaba tago laba iman waayo muxuu noqonayaa dee kuwaas ilaahay subxaana watacaala uu yidhi inuu ha ka mid noqonina kuwaas baabu ama afcaashoodii oo kale la mid noqonaya ama uu kaba mid yahayba marka salaadii oo la oogaa waa wixii lagaga baxsanayay shirki iyo kufri lagaga badbaadayayoo waa mansilada salaadu ay leedahay iyo bal martan cadamadeeda fil islaam ay kuba leedahay cibaadaadka kale oo dhan ay ka wada mudan tahay taas baa ayaddu bal inoo bal markaa inooguba sugan oo waaqimu salaata walaa takunuu min almushrikiin halkaa mafhuumkii muxuu noqonaya ruuxii debal oogi waayo salaadii oo kale inuu iyagii ka mid noqon maayo bal kuwa aan dee iyagu haddaan juxuud jirin leh laguma gaaloobayo qowlkoodu wuxuu noqonayaaba dee tarku salaat waa min afcaali lmushrikiin marka waxa weeye dee in dee iyagii la shabahaana xaboon maahay bal sideedaba kuba daayo de waana masale marka la eego ma lagu gaaloobayaa bimujaradi tarki mise wax kalaa la eegayaa kolley waa masale khilaafkeeda uu macruuf yahay dee meelo kalena munaasabadeedu ay tahay bal laakiin waxa ay tahay waa mansilada salaadu ay leedahiyo cidamkeeda fil islaam ayaa aayaddu inoo faa'iideynaysaa waxaanuu yihi markaa musanifka isagoo xadiidaynu hore usoo maray isagoo intan ka dheerna aan soo maray oo bal markaa imaka aan laqbayn doono uun kitaabulcilmi iyobaan ama kitaabuliimaan iyobaan kuba soo maray bal kitaabuulcilmina waa kuba soo celiye aduu waxa weeye inoo soo celinaya haddana xadaanaa qutaybatu bnu saciidin qaala xadaanaa cabaadun huwa bnu cabaadin can abi jamrata can ibni cabaasin qaala cabaad huwa bnu cabaad macnaha isagii aabihii baa isla magacah riwaayadiisii uu sheekhiisa ka maqlayna xadaanaa cabaad bay ahaydee sheekha huwa ibnu cabaadin si uu bal tamyiis ahaan iyo tabyiin ahaanbu uu laba yimi isagaa la yidhaha cabaad ibnu cabaad baaba la yidhaaha waa nin kolley atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaayo hiqa oo kutubta lixdaaba kuwa wada sugan ninkii muhallab ibnu abi sufrana kolley abtirsiintu kuba galaha oo cabaadkan baa ina xabiib ibn abi ibn abi lmuhallab ba ah ibna abi almuhallab ibn abi sufra ibn abi ibn ibn almuhallab ibn abi sufreen bal markaa waa nin baan leenahay iqo kutubta lixdaaba riwaayo kule cabaad ibni cabaad can abi jamrata can ibni cabaas iyagoo sinsi wixiiga horeynuu soo marray abu jamrahan marar qaale wuxuu yihi ibnu cabaas qadima waxa yimi wafdu cabdilqaysi wafdigii reer cabdilqays baa calaa rasuulilaahi sala allahu calayh wasalam u yimi faqaaluu waxay idhaaheen inaa anagu min hada alxayi waxaanu ka mid nahay reerkan min rabiicata oo dee rabiico ah adigu bal reerkan baa nahay rabiico ah ayaanu anagu nahay nusqooyinka qaarkood ama ruwaadda qaarkood inaa hada alxayi oo mini lamay socon markaa ikhtisaa waa ruwaadda qaarkood ikhtisaasahaan baa lagu nasbinayaa inaa anagu hada alxaya xayigan baan khaas yeelaynaa eh oo nuujina khus hada alxaya min rabiicata rabiicanu kaba midnahay ama anagu inaa min hada alxayi waa min rabiicata anagu adigu reerkaa rabiica la yidhaaho ee mudar ay walaalo ahaayeen baanu anagu ka midnahay degaankooduna aada buu u durugsanaayo walasnaa manihin nasiru kuwa soo gaadhaya ilayka xaggaaga ilaa fi shahri alxaraami bishan xurmada la mooye bal haddaan bisha sii khaas yeelo dee rajab bay noqon carabna si guud ay u wada weyneyn jirtay oo shahrullaahi alasam ba ay odhan jireen waa bishii dhagaala ayadoo macnaa sanqadh dee waxa weeyaan hubna lama maqlahayn qaylo dagaal iyo dhiilo xaggaasna lama maqli jirinba oo taasay rajabba taas dee waana rajab reer mudarna weliba reer mudaroo iyaga ka sokeeyey oo nimankan ay soo dhex marayaan markay madiina kusoo socdaanna weliba si gaaray u weyneyn jireen oo saasaaba loogu tiiriyaa laba idhaa rajabu mudara waa rajabtii reer mudar macnaa waa xagga tacdiimka iyo xurmadeeda say u ilaalinaya dee si guud bilay xurmada lahaa bay kaba mid tahay iyadiyo saddexan bilood ee kale iskuba xiga bal taas weeye haddii dee jinsi lagaba dhigana carabi ashrulxurum dhammaan way isdhex mari jirtee oo aynaan bishaa ku khaas yeelinna dee markaa ashan aan jinsiye ka dhignana ilaa fi shahri alxaraam macnaa bilaha xurmada leh ee laysdhex maro uun mooye waqti kale dee wax weyn ma iman karno waayo reer mudar markaa may islaamin khaasatan wixii najdi degaya oo dhan wixii iyagiyo madiine u dhexeeyey iyaguna bariga jasiiraday kaba imanayeenba dee waa baxrayn meeshii laguba magacaabayo waqtigaa hore famuran amar bishay macnaa had iyo goor kuma iman karno masaafadu way dheerto waxa la arkaa dee wax kun kilomitira inay soo soconayaan gees kalena gees kalena ama kan kaba badan gees kalena waa dee dhulkaa dagaal iyo dee weli dadkii ka sokeeyey o dhan baan islaamin ooma soo dhex mari karaan marka waxay leeyihiin waxaanu ku camal fallo oo had iyo goor kulama joogi karno oo kuma soo gaadhi karne famarna naamar bishayn naahudu canka aan kaa qaadano wanadcu ilayhi aanu ugu yeedhno man waraana cidda naga dambaysana ee qoomka yagii ahaynu kaba nimina aan gaadhsino aan uguba yeedhno faqaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay aamurukum biarbacin afar baan idin amrayaa waanahaakum can arbacin afarna waan idinka nahiyaya aliimaani billaahi wa aamurukum biliimaani billaahi weeye waxaan idin amrayaa rumayn ay ilaahay rumaysaan waana qeybtii hore amarkii uma fasaraha manaa khasladan ah aliimaan billaah buu u fasiray lahum iyagiioo muxuu yidhi oo ugu fasiray shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa anii rasuulullahi وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم macnaa waxa weeyaba iimaankii uu farayay waana tii kitaabuliimaan aynu umuurahan iyo sharaxeed iyo guud ahaanba aynu usoo horraysiinay xataa uu u dhigtay adaa lkhums inuu iimaankii kaba mid yahay salaadu ay iimaanka ka mid tahay iitaau zakaad intaba abwaab buu usoo dhigtay iyadna iimaankii ay kaba mid tahay oo musama aliimaan ay acmaashani soo gelayso muxuu yahay alimaan bilah horta wixii asaaska u ahaayo shahaadatu an laa ilaha illa anii rasuullah qirad aa qirtaan ilaahay un mooye ilaah kale cid kaleo xaq lagu caabuda inaanay jirin ana rasuulkii uu soo diray inaan ahay wa iqaamu salaati salaada ogitaankeeda maxalu shaahidku halkan weeye maanta waa salaadii oo la ogo oo iyaduna dee waabantii uguba horreysiya rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh bacda shahaadana acmaashii iyo cibaadaadkii tii uguba mudnaydbaa waitaau zakaati salaadu hadday cibaado badaniyo ay tahay dee cibaadadii maaliga ahaydna wixii ugu mudnaa ugu fadliga badnaa muxuu yahay waa zake la bixiyo oo waa kan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh raaciyey dee had iyo goorna waa kuwan wada socdaba waitaau zakaati zakada bixinteeda iyo wa an tu-aduu ina gudataan oo ilaya aniga xaggayga khumusa dad dee dagaal iyo dee markaa kolley gaalo laba dagaalamaya ahaayeen khumusa maa hanimtum wixii aa haniimaysateen ee gaalo dagaal kaga hesheen shan meelood marka loo qaybiyo meel ahaan afarta kale dee iyagaa qaybsanayee inaa u gudataan taas bal taas bay tahay aliimaan biاllaah waana afartii u amrayano waatan wa anhaa waxaan nahiyayaa can iddubaa'i wاlxantami wاlmuqayari wاlnaqiir oo alfaada aynu hore usoo maray addubaana waa ubooyinkaoo taas weeye in alxantamna waa jalxadihii sayn horeba usoo maray aljiraar almuqayarna waa weelkii ama kuwan ha noqo ama waxyaalo kale geed qaar ay odhanayeen oo mala sandeerinji oo kale ay isticmaali jireen la mariyey annaqiirna waa wixii qori laga qoray weeye ee saa geedka timirtaa jirindiisa ha noqoto ama wax kale weelkii qori lagaba sameeyey taas bay ahayd intaba aynu soo marrayoo kolley nahyigana weelka naftiisa maaha oo weelkii de haddii wax kale loo isticmaalo laysuma diidayo waa weelkii ay u isticmaali jireen waxyaalihii dee iyaga sharaabkoodii ama nebiidka ay odhan jireen ay ku nebiidsan jireen marka haddii dee waxaa ama ay timir iyo waxyaalahaas iyo biyo ay iskuba dareen bay waxaan ku radin jireen inay ku dayin jireen si ay u cabbaan hadhow markay wixii iskuba milmaan waxyaalahanna waa weelal wada adag weeye hawa aanay gelahaynoo dhaqsaa wixii u khamiirayay oo markaa wixii oo bal matalan taas ayaa si dhaqsare u bedelmaya oo noqonaya wax lagu sakhraamo haddaba weelalka caynkaasee iskaarku uu soo degdegayo ayuu inay wax ku nebiidsadaan ee nebiidku markuu aanu lagu sakhraamay inuu iska biyo iyo casiir saafiya uun yahay laysuma diidayo xalaal weeyo hadduu ruuxu timir intuu qaado biyo uu ku dhex rido ama zabiib ay muddo uu daayo ay ku milmaan oo maanta markay kuba jiraan ee wixii ay milmeenayay wax macaanun ay noqdeen uu iska cabo kol haddaanay isbedelin dee waxawey waa xalaalba weeye ee waxa xaaraamtii waa markay muddo joogaan inta badan laba cisho saddex cisho ama laba cisho wax ka badan ay gaadhaan wixii way khamiiri jireen oo wax caqliga dooriyay noqon jireen iyagu taa way cabbi jireen tan ka horeysana way cabbi jireen haddaba dee markii shareecadu khamradii kaba xarimtay weelkana inta badan aan la ogaan karin dhaqso ayay wixii u khamiirinayeen oo wixii uu isu bedelayay waxaa dhici kartaan ruuxuu u haysta sharaab iska caadiya oo biyo macaanaaday uunoo dee wixii ay kuba milmeen u haysta inuu wuxuu yahayba wax lagu sakhraamayo isagoon ogeyntii uu kuba dhaco ayuu weelka naftiisa ayuu u diidayo wuxuu amray rasuulka ilaahay sibraaradoodii ama qarbadadoodii inay wax ku nebiidsadaan waayo iyaga iskaarkuna umuu degdegayn waa haragoo koley meelo dee ama masaamtii jirka ee yar banaanayd ee halkii dhiidka ka soo baxaye wixiina waa u baaqe hawa way geli kartaa gees kalena ama arrin kalea jirto markaa iyada weelkaa ama qarbadadiiyo wixii lagu nebiidiye hadduu isbedelo xarigu goosanaya ama bahashuu dilaacinaya markaa may qarsoomahayn laakiin kuwa way qarsoomaysay bal markaa taas bay had yihi waxyaalaha caynkaasa iska ilaaliya dhulqabowna way joogeenoo waxyaalahan ay isticmaali jireen waa umuur aynu soo ogaanay markii dambena umuurahan rasuulka ilaah inuu fasaxay ee uu yihi wax muskiruun iskaba ilaaliya taasna waa taas saxiixa muslimiya inooguba sugan horena aanu soo sheegnay bal markaa maxalu shaahidkii maka halkan waa salaada qiimitaankeedii iimaankii ama shahaadadii bay raacday dee kolleyna waa cadamada ama fadliga salaadu dee halka mansilada weynay leedahay baabulbaycati calaa iqaami salaati baycadii iyo mubaayacadii la yskula mubaayacoonayay cahdi iyo ballan la yskaga qaadayay salaada oogitaankeeda taas buu baabkeedii yahay xadaثna mxamed bn اmusanى qaala xadaثna yaxya qaala xadaثna ismaaciil qaala xadaثna qaysu can jariir bni cabdillaahi qaala baayactu rasuul اllahi salى اllahu alيه waslm calaa iqaami salaati xadiidka horeynu usoo maray oo kolley iyadoo dee waxa weyaan halkii baycad iyo tan iyo horeynu uguba soo maray marka rijaashuna kolley waa rijaal aynu soo wada maray yaxyuna waa yaxya bnu saciid اlqadaan ismaaciilna waa ismaaciil bn abi khaalid alaxmasi waa taabici isagu qaysna waa taabici kale isla reeriyen waa reer wada axmas jarirna waa reer axmas unoo saddexan dambe waa isla reer ee waxaan leenahay ismaaciil iyo qays labadoodani taabiciintii bay kaga midiin balsan hore usoo sheegnay qays ibni abi xaasimna waa taabici aada u weyn oo tobankii jannada loogu bishaareeyey oo loo kulmay abihiina waa saxaabiya tobankiiba uu la wada kulmay waxaana yidhaahaan waa ninka taabiciga keliya ee tobankaa jannada loogu bishaareeyeyba la wada kulmay ninkaa keliya ayaa jira inta kale in badan barhkood ha laba kulmo raggii waaweynaa ee kamay wada warin oo lamay wada kulmin ama kamay wada warin oo kaleo markaa markay taabiciinta qaybinayaan oo dabaqaad ay ka dhigaan dee haddii la eegayo saxaabi buu arkay inoo dabaqo keliyay noqon koodii yareeye koodii weyna laakiin markaynu eegno sidii loo kala waaweynaayo barhkood dee ay dhinteenba iyadoo kuwa kale aanay dhalanba markaa dad siaas haddana taabiicnimo ka wada dhexaysa dabaqaad bay ka dhigaan barhkood shan iyo toban dabaqa ay gaadhsiiyaan markaa dabaqada koobaad waxay kaba dhigaan waa ciddii toban kaba la wada kulantay markaa dabaqada koobaad nin keliyu noqonaya ninkanoo keliya cid kale ma jirto dabaqadaas xaakim baa tiriya rag saciid musayab iyo rag leh musayib iyo rag leh laakiin culimmadu kuwaa kumay waafaqinoo dee dhammaantood looma wada helayo riwaayo ay ku wada leeyihin ama barhkoodba ma isoo gaadhin saa abubakar iyo sida saciid oo kaleo saasuu yudira wataabicuuna dabaqaatin cashara min bacdi khamsatin awaluhum dulcashara wadaaka qaysun maa lahu nadiiro buu idhaaha kaasi waa qayso wax nadiiro uu leeyahay taabiciinta kuma jirto wuxuu ihi jariir ibnu cabdillaahi qaala baayactu waxaan la caaditamay ballan aan la galay oon la mubaayacoday rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam calaa iqaami salaati salaada ogitaankeed inaan salaaddii oogo waa salaadihii shanta ahaba waitaa'i zakaati sakada bixinteeda iyadana la siiyo dadkii mutay wanusxi naseexo likulli muslimin ruux kastoo muslima aanu naseexeeyo xadiidku waa inoo horeeyey marka baycadana waxaa loogaba jeeda almubaayac cala alislaam waxaana waa acmaasha islaamka islaamka ayuu kula cahditaamiyuu kula ballamaya ballanka laba gelayay baycaad kaleba horeynu usoo maray waxaana sheekhu halkan leeyahay raximah llahu tacaala rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh wixii towxiidka dabadeed hadduu cid bayco la gelayo uu shardiyayay in la ilaaliya waxayd iqaamat salaat waayo iyadaa rasu cibaadaat albadaniya marka salaada dabadeedna waa adaa zakaat waayo cibaadaadkii maaliga ahayd ayay marka labadaa haddii lasoo weydaarto ama dee towxiidkii saddexa marka lasoo weydaarto qoom kastaba waxay aada ugu sii baahan yihiin ayaa waxa uu farayo ama uu kula mubaayacoonayuu cahdi kula gelayaay ahaydoo jariir oo kale isagoo dee sayida qowmi ahaa dad dhan madax u ahaayoo kale dadka ay uga baahan yihiin inuu u naseexeeyuu waxbaro uu dabaltaas oo kale isaga tan buu baray oo kale wafdigan cabdulqays oo kale aynu soo maray markii uu salaadii iyo sakadii amray muxuu amray ama uu iyagii de inay haniimada khumuskeedii gutaan oo kaleo waayo dad iyagu ahla muxaarabatin macman yalihi min kufaar mudar ayay ahaayeenoo dagaal bay kuma jireenoo qol marka iyada intan lasoo weydaarto sida salaadii iyo dee towxiidka dabadiiyo sakadii iyo qoom kastaba waxay aada ugu sii baahan yihiin ayuu rasuulka ilaahay uu tilmaamayay uu barayay markaa taas kollina way noo soo socotaa rasuulka ilaah iyadoo la weydiiya acmalteebaa ugu fadli badanoo jawaabo kala duwan jawaabihiisu ay noqdeenoo iyaduna sanoo kale ayay jawaabto ama arrintu ay noqonaysaa si axaadiida laysugu geynaya baabun asalaatu kafaaratun salaadu kafaaro weeye macnaa salaadan aan tukanaynaa san salaadihii shantaay oo kale ruuxii kafaaray u noqonaysaa dembigiisii baa lagaga dhaafayaa oo salaadba ilaa salaaddii ka horreysay wixii dhexdooda kaba dhacay ayay kafaaro uga noqonaysaa iyo wax laga dhaafo taas ee bal kafaaradaasi ma dembi dhammaantii baa lagaga dhaafaya mise waa dunuubta qaarkood kole waa dunuubta sakaa'irta waxay salaadu kafaaro u noqon ama waxyaalihii kale toobay uba baahanayaan bal imanka haddaba salaadu kafaaro weeye wuxuu yihi markaa musanifku xadaanaa musadadu qaala xadaanaa yaxya can ilacmashi qaala xadaanii shaqiiqun qaala samictu xudayfata qaala rijaal wax inagu cusubi ma jiro shaqiiqna dee laba siyood baan kusoo aragnaa intaynu kitaabka soo haynay waana labada siyood ee kutubta u yimaado in shaqiiqo magaciisa la sheego iyo in kunyadiisoo abuu waail oo aad yadna ugu mashhuur yahay bal uu kaga shuhro badanya malaa magaca laba sheegee waa taabici weynuun oo mukhadrama qaala wuxuu ihi shaqiiq samictu xudayfata xudayfata bnulyamaan baan maqlay qaala isagoo yidhi kunna waxaan nahayn macnaa asxaabtiisii ama dad la joogay buu xudayfa u warramayay waxaanu ka warramayay isagoo cumar ibnualkhadaab dee majliskiisii jooga arrin lasoo qaaday oo wuxuu yidhi kunna waxaanu ahayn juluusan kuwa fadhiya cinda cumara radia allaahu canhu cumar agtiisaanu fadhiinay kolley iyaga waxaa la arkaa markanuu warramaya ciraaq bay joogaan dee cumarna madiine ayay ahayd oo uu ka yimi markaas faqaala cumar baa wuxuu yidhi ayukum kiineebaa yaxfadu xifdiisan oo xafidsan qowla rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam fi lfitnati rasuulka ilaahay qowlkiisii ku tacalluqsanaa fidnada kuma xafidsan ka idinka idinka mida xafidsani waa kee dadkii majliska fadhiyo xudayfa ka mid yahay ayuu yihi kolley fidnadina imarkaa dee fidno dhammaanteed umuu jeedin ee fidno khaasa oo fidno weyn ah oo markaa ay dhacdo dee taas waxa weeyaan sidaa badda mawjadaheedu ay isu herdiyaan ay isu u baraanbaraan saasoo kale dee bal markaa noqonaysa taas buu uba jeeday ee wixii fidno lagu magacaabayo o dhanba umuu jeedin ee fidno makhsuusu u jeeday fidnada asalka hore waxay dhahaan alfitna alikhtibaar walimtixaan oo ikhtibaarka iyo imtixaankaaba fidno lagu magacaaba markaa dee fadiixadii iyo balaayadii iyo cadaabkii iyo dagaalkii iyo bal maalan iyo waxyaalo kalena waaba loo isticmaalaa kolley khayr iyo sharna kolley fitnadu waaba ta wanabluukum bishari walkhayri fitnatan iyadoon idinku imtixaanayna taasoo waabay noqotaa ee laakiin fitno khaasa u jeeday waa kan markaa faqultu qultu waxaan idhi ana aniga ayaa xifdisan ana axfad weeye kamaa qaalahu kaafta inaan bimacnaa calaa kaba dhignaa waa suurtagal waana lagu fasiray oo markaan idhaahno ana aniga axfadu xifdisan marka la eego fidnadaas kamaa qaalo calaa maa qaalo si rasuulka ilaahay uu yihi uun ayaaban u xafidsanahyba in bal matalan kaafta zaa'ida laga dhigo oon idhaahno ana axfadu aniga xifdisan kamaa qaala ay maa qaala wuxuu rasuulka ilaahay yihi uu kaba sheegay fidnadii taas oo kale waxa weeye barhkood kaafta bimacnaa mil way kaba dhigaan mila maa qaala waye si wixi uu yihi un wax si lamid ah ayaan u xafidsanahay qaala markaa cumar baa wuxuu yihi inaka adigu xudayfaw calayh wacala nabiyi sala allahu calayh wasalam aw calayha waa shaki ama calaa hadihi almaqaala iyo dee fidnadiya waxay kuma tacalluqsan la jari-un mid dhiiran baa too waad kuba dhiiran tahay taas dee kolleyna isagu jaanibkan aqoon weyn buu u lahaa cumarna waa ku ogaa sababto halkay dadku khayrka iyo waxaa kaba weydiiyaan isagu sharka iyo isagoo ka baqanaya dee sharku inuu haleelo bal si uga badbaadi lahaana doonaya ayuu sharka weydiinaya iyo rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh dee waxaanu xafiday waxyaalo badan oo dadka kale aanay xafidin oo umuurihii rasuulka ilaahi kaba waramaya fidnada un kuma tacalluqsanaa markaasuu yidhi adigu inaka calayhi aw calayha la jariib qultu waxaan idhi markaa wuxuu sheegayaa rasuulka ilaah xadiidkiisiiya wuxuu kaga maqlay fitnat rajuli fii ahlihi wa maalihi wa waladihi wa jaarihi tukafiruha asalaatu wasawmu wasadaqatu walamru wanahyi kolley asalaat baana inooguma sugan maxalushaahidku intaas wey fitnat rajuli ninka fitnadiisa fii ahlihi ehelkiisa ahaatay ehelkiisa wa maalihi xoolihiisa fitnadiisa halkaa ahaatay iyo wa waladihi waladkiisa iyo wa jaarihi jaarkiisa macnaha waa fitnada bal markaa ruuxii xagga ehelkiisiio dee ehelkiisii oo kale isagoon dee haddii aan zawjadii kuba fasirno xuquuqdoodii aan ilaalin oon dhowrin oo halkaa wax ugaba yimaadaan mukhaalafo aan iyadoo bal matalan taas ama jacaylkoodii haba noqoto ama iyaga bal waxa weeyaan isagoo dhan wax kastaba u diyaari uu bal matalan waxyaala mukhaalafaha sababtooda ugu dhaco iyo nafnadii way noqon markay noqoto maalkiina dee markuu u meeldeg waayo halkuu maalka kasoo kasbanayo ama meesha uu ku bixinayo waa fidna weeye oo isagoo maalkiisii meel aan looga badnayn kaba soo kasbada ama meel dee ay ahayd inuu ka xalaal meerto kaba soo kasbada ku bixiya meel aan toosayn oo kale waa fidno isagii kuba dhacday ama uu kuba dhacay oo maalkiisii ku tacalluqsan waladii ilmihiisii oo kale ama caruurtiisii oo kaleo jacaylka uu iyagu jecel yahay uu leeyahy bal markaasin bal wax kastaba uba diyaari hadduu kuba xambaaro iyagii meel waxaan toosayn inuu soo kasbado taas iyada waa fidnadii bay noqonaysaa oo bal matalan taas oo kale jaanib kale haddii xuquuqdii iyagu ay lahaayeen boo kafaa bilmarati iman an yudayica man yaquut bal maalan jaanibkaan tadiic ugaba yimaadana waa nooc fidno oo kaleo iyadnabay imanaysa bal taasna waa fidno wajaarihina waa jaarkiisii hadduu xaqoodii ilaalin waayo haddii xasad iyo waxyaalaha dee bal iyagii u kulaba kaco bal umuuraha caynkaasee ah own adigu tacadi ama xuquuq aan laba ilaalin ama waxa weeyaan dee taas xasad iyo waxyaalahaas waa fidnadii jaanibkaas ahayd umuuraha caynkaasa tukafiruha waxaa kafaaro gudayso kafaaro u noqonaysaa salaatu salaadii iyo wasawmu soomkii o sadaqatu sadaqadii iyo walamru amarkii macruufka la isfarayay o nahyu macnaa umuuraha caynkani waa mukhaalafaad waa macaasi waana fitan camalkan saalixo ruuxuu la imanaya in alxasanaati yudhibna sayi-aat ee salaada ay uguba horeyso kafaaree waxyaalaha uga noqonayaan bal maalan lagagaba dhaafo qaala cumar wuxuu yihi fidna khaasi u jeedee laakiin horta bal way salaadan kusoo noqondood laysa haada uriidu oo ma laysa ma ahaaninoo cumar baale haada waa fidnadan imika aad sheegtay iyo kan madkuurkan iyo waxan aad sheegtay uriidu mid u jeeda oo anugu fidnada caynkana ee shaksigu mukhaalafaad isagu ku dhacayo kaba dhalanaysa iyo waxyaala bal matalan markaasi sharcigu u jeexaye uu xadaynaya uu gees maray taa uma jeedo walaakiin alfitnata ay uriidu waxaan u jeedaa anugu alfitnata fitnada allatii fitnadaasoo tamuuju isbaraanbaraysa kamaa yajuumuju lbaxr badu sida haddii mawjadaheedu marka ay kacsantay isu dhacaane idiraabka iyo iskhilaafkaas iyo tadaafucaas oo kale waa fitnada weyne bal matalan dadkii intay dee waxa weeyaan gaadho dhibta weyne ay kaba dhalanayse saa mawjadaha badda oo kale dee marka la eego isriixidkeeda iyo isbaraanbarkeeda iyo taa uu yahay taasaan uba jeedaa qaala markaa xudayfa wuxuu ihi laysa calayka minhaa ba'sun yaa amiira almu'miniin laysa ma ahaaninoo calayka adiga korkaaga minhaa fidnada caynkaaseed u jeedo ba'sun wax dhiba oo adiga taas waad ka badbaadaysaa shaqo kuma lihid ma gaadhaysid waad kama badbaadaysaa xaggaaga wax ba'siyo taa ugaba imanayaa ma jirto waxaad uga cabsataa ma jirto yaa amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkoodiiow ina baynaka adiga dhexda iyo wa baynahaa fidnada caynkaasa baaban albaaba muqlaqan xidhan albaab xidhan oo inta adigu aada joogto albaab xidhan baa idiin dhexeeyo fidnadaasi ma soo baxayso markaa adigu wax dhib oo kaaga imanaya fidnadaas ma jirto qaala cumar baa wuxuu yidhi ayugsaru miyaa la jebinayaa albaabkaas am yuftaxu mise waa la furaya oo albaabka aniga iyo iyada noo dhexeeya miyaa la jebinayaa mise waa la furayaa qaala wuxuu ihi cumar xudayfa yugsar waa la jebinaya waxaana maaha wax dee ijtihaadkiisa ah ra'yigiisa waa cilmi uu hayo rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xaggiisii uu kaba hayo kolley cumarna waa ogyahay waxyaalahan yugsar waa la jebinaya buuhi albaabka qaala wuxuu ihi idan macnaa dee haddii arrintu waa tii dee jawaabtiiyo jaza ahaydbe arrinku hadduu saa yahay oo macnaa albaabkaasi uu noqdo mid la jebiyo oo albaabkaas jebitaan uu ku yimaado laa yuqlaqa abadan dee kollay idan wixii ay wax ku nasbinaysoo dhammi way u wada dhanyihiin haddii aan laa yuqlaqa nidhaa waana saasoo ruwaada bukhaari barhkoodna haddii dee waxa weeyaan bal laa yuqlaquna waaba tan iyadana waa iguma dabdisantay halkoona malaa barhkood baa iyagana dabdigoodu hayo idan albaabu albaabkii haddaan taa iskaba qadirana albaabka caynkaasa laa yuqlaqu lama xidhayo abadan daa'imba oo macnuhu waxaan looba xidhahayn albaabka haddii la furo uun dee wuu fayowyo waa la celin karaayo dib baa loo xidhi karaa laakiin wax jabay iyada dee lama xidhi karayo lama celin karayo markaa inay haddii furitaanku way sahlanaan lahaydo wixii waxaa fududaan lahayd in la xidho arrintu ay sideedii hore u noqotee wixiiba markaa kole duu albaab jabay uu yahay albaab uu jabay uu yahay dee markaa lama xidhayo dee suurtagal baaban ahayn in waxa weeya dib isagii looba xidhayn waa kanoo ma xidhmayabe taas buu yidhi idan laa yuqlaqa balxadiid kolley abadan faqulnaa waxaanu nidhi waa majliska iyagu may joogin cumar buu la kulmay markii dambe uu ciraaq tegayna iyagu arrinkan ugaba waramay markaasaa waxaanu ku nidhi akaana cumaru cumar miyuu ahaa yaclamu ku og albaaba cumar dee sidan uu ku weydiinaya su-aashaas albaabkaa miyuu garanayay qaala wuxuu nacam hah kolleyna xadiidka duruqdiisa kolley xadiidka calaamaatu nubuwa iyo buu keeni doonaa umuurahana dee waa rasuulka ilaahay waxyaalihii uu kaba waramay bal dee wuxuu xudayfaba odhanaya albaabkuna waa nin la dilayo ama nin dhimanayo un weeye ee bal matalanna waana tan oo imaka inooba in soo socoto oo albaabku cidda uu yahay isagaa marka dambe kuba odhan doona iyagii cumarna waa dareensanaa taase qaala nacam kamaa ana wuxuu u garanayay oo haa buu yidhi waa ogaa kamaa ana duuna alqadi alleylata e kamaa yaclamu siduu u og yahay ana duuna alqadi berri sokadeeda alleylata caawa ay tahay oo dee ruux kastaaba oo garanaya oo shaki kuma jiro wax maahana lagaba shakiyo haddaan maanta joogno oo berri oo kale dee caaway naga xigta berri toosun uma imanayso haddaba saa uu garanayo berri inay caawa ka soo horeyso oo caawa ay kaba soo horeyso si u garanayo u yaqiinsan yahay ayuu tanna yaqiin agtiisa xaqiiq ay uguba ahayd markaasaa wuxuu uhi inii anigu xadatu waxaan ugu waramay cumar bixadiiin xadiid laysa bilaqaaliidi aqaaliid jamcu quluudatin weeyo macnaha maa yuqaaladu bi waxyaalaha lagu qaldamay dee intuu ra'yi iyo ijtihaad kuba yimi qalad meeshii uu yimaado aan ahayn oo imaam nawowi baa wuxuu kuba fasiraa macnuu waxa weeyaan waa xadiid xaqiiqa oo run ah oon shaki kuba jirin oon ahayn waxyaalaha intuu ijtihaad kuba yimi qalad kaba yimaado aan ahayn baan ugu warramo xadiid adigu wax dee run ah waayo rasuulka ilaahi xadiidkiisii weeye fahibna waxale shaqiiq waxaanu ka cabsanay ama ka haybaysanay an nas'ala xudayfata xudayfaynan weydiin oon albaabkaasi muxuu yahay fa amarnaa waxaanu amarnay masruuqan masruuq ibnulajdaac ayaanu amaro nidhi bal weydiiyo fasalahu u weydiiyey faqaala wuxu uhi albaabu cumaru albaabku waa cumar jabitaankiisuna waa in la dilayo kol haddii la dilana dee fidnada bilowgeedii baa furantay walow markaa aanay hore u furmin oo fidnada weyne ay furantay markii cumaan la dilay cumaan la dilay taa joogsadna weyne ay noqotay dee muslimiinta inta iskuba jeedsatay ilaa imakadan ilaa waqtiga aan kaba hadhin taasoo kaleo albaabkii dib uma xidhmin sibaaba uga furan yahay laakiin cumar dilkiisii dee bidaayadii fidnadaasay ahayd walow wixii weyne ay kuba yimaadeen dee cumaan dilkiisii ay kaba dhasheen haddaba albaabkan aan sheegaya ee rasuulkii ilaahay sheegay ee uu lahaana adiyo albaabkaasa idiin dhexeeya waxa weeye waa dee cumar buu ahaayo macnuhuna waxa weeye dee albaabkii cumar buu ka dhigay haddana cumar weeye haddana waa kan le albaabba idiin dhexeeye macnuhu waa zamankaaga iyo zamankii fidnadaasi imanayso waa inta aada nooshahay weeye ano wujuuda xayaatig taas baa idiin dhexaysa bal xadiidka waa calaamta nubowada waanu dambeeyaa baan leenahay oo meelo dhowra oo dambe ayuu kuba iman doonaaye oo ama halkan fitantan dee salaada iyo soomka iyo sadaqa iyo umuuraha buu usoo celcelin doonaa marka dambena mucjizaadka ama calaamaadka nubuwada markuu gaadho xadiidka waa halka ugu asalsan yahay ayuu kuma keeni doonaaye meesha waxay nooguma sugan salaadu inay kafaaro tahay oo ay dunuubtii salaadii laguba dhaafayo laakiin dee dunuubta laguba dhaafayaana waa dunuubtii saqaa'irtahayd baa nidhi waxaan taa u leenahay walow lafdigani dee aanu saa imaka aanay nooguma sugnayn saxiixa muslim waxay nooguma sugan isagoo rasuulka ilaahay sheegay salaadihii shanta ahayd sheegoo jumcadii sheegay oo soomkii iyo rabadaan sheegay bal cumradii iyo cumradii sheegay ayaa muxuu ihi mukafiraatun limaa baynahuna sida salaado idajtunibat ilkabaa'ir weysadana saasoo kale ahayd iyadna kafaaradeedii oo laftiyada rasuulka ilaahay noogaba sugan idajtunibat ilkabaa'ir maa lam tuqsha alkabaa'ir maa lam tu'ta alkabaa'ir intuba oo alfaada saxiixa muslim baaba dhacday oo haddii kabaa'irta la yska ilaaliyo haddaan kabaa'irtii lagu dhicin haddaan kabaa'irtii lalaba iman wixii dee markaa dunuubta aan kabaa'irta ahayn camalkan saalixa la iman la imanaya salaada ugu horeyso ayaa lagaga dhaafayaa mardaasi rasuulka ilaahi axaadiid kale ku bayaamiyeyna salaad kasta ilaa salaadii ka horreysay wixii u dhexaysay ruuxa kaba dhacay ayaaba dee lagaga dhaafaya dee kol hadduu kabaa'irtiiyo taa iskaba ilaaliyo xdثna qتaybة qال xdثna يزيد بن زurيع عن سuلayman التymiي عن أbي cثmaan النhdي عن بni mascuudi kolay dadku waa dad aynu soo wada aragnay abu cثmaan النhdina waa mkdrm saa shaqiiqba mkdrm uu ahaa macna waa taabici weyno rasuulka ilahi waqtigiisina soo gaadhay laakiin aan waqtigaa islaamin oo cabdالرaحmaan ibn malla la yidhaah oo bal dee aadna waa uga geeri dambeeya shaqiiq markay noqoto cumrigiisa boqol dhaafaya ibnu mascuud buu kaba warinaya wuxu uhi ana rajula ninbaa asaaba asiibay min imra'atin haweene xaggeed qiblatan dhunkasho koley nin ansaareed buu ahaa abulyasar baabay halkana sharaxay uguba sugan abulyasarna koley waa saxaabi reer badar ah bal maalalka amalaha reer badarba ninkii ugu dambeeyeyba isagaana dee dhacdayna dacfigii bashar waa jira wax kale laakiin ma samayno markiiba cabsi baa gashay ee haweeney buu dhunkaday dabadeedna rasuulka ilaahay buu uba yimi isagoo dee waxa weeye intaa wax ka badanna may dhicine asaaba min imra'atin qiblatan faata nabiya sala allahu caleyh wasalam isagoo cabsanaya isagoo dee dembi weyn inuu ku dhacay isu haysta isagoo doonaya in la dahiro fa akhbarahu rasuulka ilaahay buu u warramay oo yihi xad baaba nasiibay dahir rasuulka ilaahayow faanzala allahu ilaahay baa soo dejiyey aqimi salaata darafay nahaari wazulafa min alleyl ina alxasanaati yudhibna asayi'aat aqim oga salaata salaada darafay nahaari maalinta labadeeda daraf waaba labadeedii gelinba taas og oo labadii darfoodna dee subaxiina markaynu maalinta raacino waa salaadii subax kolley daraftii kalena gelinkii dambena duhr iyo casar baa kuba sugan oo halkan saddex salaadood baa inta inoo gelaya wasulafan iyo saacado min alleyli kusoo dhow weliba maalintii oo min azulf oo dee waxa weeye zulafan min alleyl waa saacad dee qariiba min annahaarba iyadana salaadihii ogo markay halkan bay dee shaaficiya aimo kale bay dhahaan mawaaqidii salaadu way nooguba dhantahay ayadduna taas bay hadduu duubto rasuulka ilaahayna ha bayaamiye laakiin kuma sugane sulafkii habeenka ama saacada habeenkiina maqribiyo cishaayi baa geli labadii darafna de waxaa kala gelaya gees casar iyo duhur iyo geesoo subaxa shantii salaadoodba waatan haddaba kuwaa og in waxaanu yidhi asalaatu kafaaraha sanbu xadiidka inoo keeno maxamed ina alxasanaati waa waxyaalaha fiic fiican ee lalaba imanaya yudhibna sayi'aatoo dee si rasuulka ilahi wa atbici sayi'ata alxasanata tamxuha sayi'a hadday kaa dhacdo xasano iyo wanaag ka dabagee taas baa tirtiri oo markaa kaa baabiinba ina alxasanaati yudhibna way kaxaynayaan suulinayaan asayi'aati waxyaalihii xumaa faqaala rajulu ninkiibaa wuxuu yidhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow aliya haada maalinbuutan ii sugnaato in dee waxaan iga dhacay sayaa xasanaadkayga salaadii ay kaba mid tahay laygaga dhaafa ma wax aniga un ii gaaraa qaala rasuulka ilahi wuxuu uhi jamiicu ummatii kullihim maya ummadayda dhammaantood ayay waxa weeye ay tan ay u sugnaatay ummadayda dhammaantoodba dee xasanaadkoodu dambeeya sayi-aadkoodii ka horeeyey taas waa laga dhaafaya laakiin kollayna waa taan nidhi waxaa qaydkuu yahay halkan idlaaq ha jiro umuurahan aan haynoo dhan axaadiidta aan sheegayay qaydku uu kuba sugan yahay ee waxaa camalkan saalixa lagu dhaafaya inuu dembigii sakiirada ahaa yahay taas baa halkanna aan ku qaydaynayo oo taas ama dembigii kabiiradaha ruuxii dee waxaa la doonayaa inuu toobadii nasuuxadahayd ka toobadkeeno baabu fadli salaati ila waqtiha wuxuu baabaysan yahay salaadii laba tukanayey waqtigeedii de waqtiga macnaa waa fii waqtiha wey waqtigeedii loo xadeeyey salaadii oo la tukada bal fadliga ay leedahay haddii laamta bacna calaa ka dhigna calaa waqtiga oona laftii noo dambeeya waqtigeeda korkiisa la tukado ujeedadu iyadoo waqtigii laga saarin iyadoo waqtigeedii loo ilaalinayo bal salaada la tukado waa salaadihii shantahaydee fadliga ay leedahay ayuu baabkeed yahay xadaana abulwaliid hishaam bnu cabdilmaliki qaala xadaanaa shucbatu qaala alwaliid bnu ibnu lcaysaari ahbaranii qaala samictu abaa camrin ashaybaaniya yaquulu xadaanaa saaxibu hadihi daar abulwaliid kolna abulwaliid unbuu ku gaabsoodaa waa kan maracana inoo dhameeyo abulwaliid dayaalisoo dee weynoo horhoreeye shucba maanta muxuu yihi qaala alwaliid bnu lcaysaari ahbaranii macnaa waa yar kala horreysiinun dee waxaan soo arki jirnay in halkan oo kale ay qaala ahbaranii alwaliid bnu lcaysaar markaa magaciibuu soo horreysiiyey siiqadiina waa dambeysiiyey waana sidii uun iyadoo ahbaranii alwaliid la yidhaayo alwaliidu ahbaranii oo jumladii jumlada ficliyada ay noqoto waxba ishkaal ma jire siiqadii unbuu dambeysiiyey halkii siiqadu kasoo horeyn lahayd alwaliid ibnulcasaarna waa nin reer kuufa ah oo taabiciintii yaryarayd ka mid ah ma qoladii ugu dambeysoo hiqa kolley bukhaari iyo muslimna de xadiidka way ku waafaqeeno way ka wada wariyaan tirmidi iyo nasaa-ina way kaba wariyaan marka waliid baa wuxuu yidhi samictu abaa camrin ashaybaaniya waxaan maqlay abaa camrin reer shaybaan loo nisbeeyey waa nin taabiciyo weynoo mukhadramo isna waqtigii rasuulka ilaahayba soo gaadhay ama dabaqadii markaa saxaabada un kuba xigtay buu noqonayaa magaciisa sacd ibnu iyaas baa la yidhaha sacd ibnu iyaas waa nin reer kuufa ah oo hiqa ah kutubta lixdaana ku wada sugan laakiin waxaa jira nin kaleoo abuu mascuud laba yidhaaho isla magac yihiin albasri oo midna waa saciid ibnu iyaas midna waa sacd ibnu iyaas labadooduba kutubta lixdaa way ku wada sugan yihin ee kani waa abuu camrinkaasna waa abuu mascuud laakiin magacii baa dee ishkaalaho midna waa saciid midna waa sacad iyaasna way ku kulmeen kale reerku way ku kala duwan yihin laakiin waxay ku kala duwan yihiin markay noqoto ninkan aan haynaa waa ninkaa dee taabiciga weyn ahee saxaabadii waaweyneyd buu laba kulmay ama ninkaa saciid ibnu iyaas laba yidhah ninkani waa sacade waa taabici yar oo waa kuwii taabiciinta u dambeeye kana waa kuwii taabiciinta u horeeyo macnaa farqi ama marka wuxuu ihi sacd sacadkan kolle waa uu cimriyo dee aad buu malaa boqol waa dhaafay cumrigiisa abuu camrin shaybani xadaanaa waxaa noo waramay saaxiibu hada daar guriga ninkii lahaa ashaara ilaa daari cabdilaahi cabdillahi bni mascuud daartiisii buu ishaaraya kuufaa la jooge qaale wuxuu yihi markaas cabdullaahi baa odhanaya sa'altu waxaan weydiiyey annabiya sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay ayul camali camalkeeba axabu aan camalka kee ka mida axabu loo jacayl badayo ilallahi ilaahay xaggiisa keebaa ilaahay ugu jecelya acmaasha lalaba yimaado camalkee ilaahay ugu jecelyahay qaala markaa rasuulka ilaahi wuxuu ihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh asalaatu calaa waqtiha waa salaad la tukado calaa waqtiha macnaa fii waqti waqtigeedii loo xadeeyey dhexdiisa la tukado kolley halkan dee waqtiga hore haddii laga tukadiyo dhexdaya in dambe lafdiguu inoo wada keenayaa si lafdigan calaa haddaan eegno makansi hagaag loo makansadee wax tilmaamayo ayaa waxay leeyihiin dee kolley waana waqtiga intiisii hore oo laftii baana yimi halkan yaanu kitaabkeennan kuba sugnaanbe fii awali waqtiha halkan yimi waa salaada waqtigeeda hore lama tukado qaale wuxuu ihi uma ayun ibnu mascuud baa odhanaya maxaa ku xiga qaale wuxuu uhi uma biru lwaalideyna labada waalid oo loo ixsaan falo waana tan ilaahay dee shukrigiisa lagu shukriyayo raaciyey labada waalid oo laguma shukriyo uu raaciyey in cibaadadiisa isaga la caabuda ixsaanka labada waalid uu raaciyey waa kan xadiidkana way wada socdaan labada waalid ixsaankoodaiyo birigooda qaale wuxuu uhi uma ayun maxaa ku xiga qaale aljihaadu fii sabiil lah jihaad fii sabiil lah iyo litakuuna kalimat llahi iyo alculya laba jihaado ayaa soo raacaya qaale wuxuu ihi markaa ibnu mascuud xadaanii bihinna saddexdan ama khaslo markaan weydiiyey dee iyo jawaabtooda waxaa iigu waramay rasuulkii ilaahay walow istazatuuhu haddii aan ka ziyaado dalboon haddana idhaaho uma ayun la zaadanii waa ii kordhin lahay laakiin isagaa rasuulka ilaahay kaba xishooday waa dhowrid isagii uu dhowrayo ircaan caleyh ama ircaan ayuu dee uga joogsaday haddii aan anigu sii wado rasuulka ilaahayna salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh waa ii wadilaa wii ziyaadin laha bal xadiidka horta salaada waqtigeedii la tukadaa fadligeedu waa inoogu suganyao dee baabku waa taa asalaatu calaa waqtiha bal rasuulka ilaahay wuxuu kaba dhigay acmaalta uguba fadliga badan haddana wuxuu raaciyay birulwaalideyn iyadoo rasuulka ilaahay su-aashan mid laba mida la weydiiyeyna bal kolley jawaabihii rasuulka ilaahay marka leega acmaasha way kala dunaanoo qaybo waxaynu kuba soo marray kolley kitaabulcilm ama iimaan baan ujeeda ayaynu kuba soo marray culimadna waxay yidhaahaan jawaabaha rasuulka ilaahay kala dunaa iyadoo ama acmaal kuwa ugu fadliga badan la weydiiyey ama taas oo barhkood dee jihaadku halkan waa kaba horeeyey marka la eego iimaankaiyo jihaadkiibuu israaciye waxay culimmadu yidhaahaan dadkan saa'iliintaee wax weydiinayey xaalooyinkooda kala dunaa qoom kastaba waxay u baahnaayeen buu sheegaysaa xadiidkii dhaweydaan kaba soo baxnay reer cabdulqays iyo bal maalan dee qoladii kale bal maalan taas aynu soo arag bal marka aynu lahayn labadii xadiid ee marka dhaweydaan sheegaynay ama waxyaalaha iyagu dee adigu uba baahan yihiin ama u laayiq ah taasi waa mid jawaab kalena way jirtaayo waqtiyadan rasuulka ilaahay su-aalaha la weydiinaya waqti kaliya may ahayn waqti bal ama baahi iyo xaaja ay jirto oo dee idcaamu dacaam uu aad iyo aad uba mudan yahay sa markaa abaara iyo rafaad ku jiro waqti jihaadkiiba uu ogan yahay oo dee jihaadkii loo baahaya ama farducaynba uu yahay waqti bal maalan markaa umuurahan kale awqaadahan kala duwan iyo baltaas ayaa keenay rasuulka ilaahi jawaabtiisu inay kala dunaadaanoo camalkani waqti isagoo mudan ayaaba dhici karta duruuf kaloo timi inuu waqtigan kale camal kale kaba mudnaado isagii kaba mudnaado oo bal imanka wuxuu leeyahay nusuustii waxay inooguba timi salaadu inay tahay mid ka fadli badan sadaqada laakiin haddii bal ay timaado waqti dadka daruura ay haysiya baahi adagoo la gaajaysan yahay muwaasaadkoodii ama waqtiga caynkaasa sadaqadii mudnaan bay yeelanaysaa ama kaba fadli badnaanaysaa taas waa mid kolkolna waxay kaba dhigaan in halkan afdal acmaal markay noqoteen laftigeed inaan ahayn in mid ay qadaranto min afdal acmaal ay tahay bal taas booye kolle xadiidkana waxoogaa buu sharxa sheekhu arin uu bal maalan kasoo qaadaya ibnu masiisa ayaa wuxuu leeyahy nadarku halkan wuxuu keenayay jihaadka in laga horreysiiyo acmaashii badanka lagaba horreysiiyo sababto mashaqada badan ee ku sugan oo naftii oo la hurayaa kuba sugan laakiin maxaa jirta maanta halkan birulwaalideyn baa laga horreysiiyeyo iyo salaadii oo waqtigeedii laba ilaaliyo salaadahoo dee si daa'ima iyo joogtaa awqaadeeda loo ilaaliyo waqtigeedina la guto ruuxiioo laasima oo had iyo goor ilaaliyo labadiisa waalid birigoodii waa arin daa'imo joogto oo soo noqnoqonaya soo noqnoqonayo markaa dadka ilaaliya dee waa dad ama ruux ruux ka tegayn ama sidiiqiintii bay noqon ama jihaadka waxaa la arkaa dee awqaadihiisi waa isbedelayaan kol farducay noqday kol iyo kol aanu markaaba joogin baabay noqonaysaa umuurahan marka la eegay dawaamkooda iyo mulaasamadooda iyo in saa loo ilaaliyo had iyo goor la ilaaliya inay u baahan tahay dee sabir badan iyo taasoo kale ayaaba keenaysa taqdiimkan keenaysa wey baabun asalawaat lhamsu kafaaratun koley waa ti aynu soo maray laakiin waa xadiid kaleun salaadaha shantii kafaaro weeye xadaثna ibrahim بn xmزة qal xadaثnii بn abi xaazimi wdaarawardiyu can yaziid can mxamed bn ibrahima can abi slmة bn cabdالرaحman can abi hurayrata anahu samica rasuul اllahi slى اllah عalيه waslm yaquul ibrahim bn xamزة kale waa nin alu zubayr cabdاllahi bn zubayr buu abtirsiinta kuba maraa waana sheekhan bukhaari waatan abu isxaaqna kunyadiisu weeyana waa reer madiina koley bukhaariyo abu daawud iyo nasaa-i in labaad baa jirto abu da-uudun kuma suganaysa ibraahim bn xamse la yidhaha isku dabaqayine laakiin ninkaasi kitaabka inooguma sugna waa ninkan isagu azubayri almadani ee reer bani zubayr ah isagu ibn abi xaasim iyo darawardina labadaba cabdulcasiizyaa la yidhaaha midna waa cabdulcasiis ibnu abi salama markaa ibn markaa ha dee ibnu abi xaasim baan ujeedaayo dee salamatu markaa ibnu diinaarkeenu soo maray midna cabdilcasiis ibni moxamed baa la yidhah labadna isla dabaqo taabiciintii atbaacu taabiciintii dhexa un kaba mida labaduna kutubta lixdaa riwaayo ku wada leh yaziidkana waa yaziid ibnu cabdilaahi ibni abi usaamata ibn lahaad baa sharaxay dhacay laakiin kolley ibnu abi usaamata abidaasi ma jirto dee sida kutubta taraajimta inooguma sugan qolooyinkiina sharaxayse waa yaziid ibnu cabdilaahi ibnu usaamata ibn lahaado aan filaya inayn hore u soo maray maxamed ibnu ibraahimna waa ninkii xadiidkii inama alacmaalu binniyaat raggii la gooni noqdayba kaba mid ahaa wuxuu yidhi abu hurayra anahu samica rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam yaquulu ara'aytum waxay iga warantaan low ana nahran ay low habata ana nahran ama naharan labada xaalaba webi hadday dhacdo inuu jiro uu ku sugan yahay bibaabi axadikum axadkiina albaabkiisa oo yakhtasilu fiihi uu maydhanayo kula yowmin maalin kastaba hamsan shan goor webigaa uu ku maydhanayo maa taquulu dalika yubqii min daranihi maa taquulu maxaad u malaynaysaa daalika kaasoo maydhashadaa la maydhay ee webigaa kuga maydhay kaasi yubqi inuu reebayo min darani bal maxay kula tahay ood u malayn inuu wasakdiisii uu kaba reebayo kolle maa taquuludan way jirta marka sanoo kale istifaam ay gasho ficilkuna ficil mudaaric bal maalan uu yahay oo dee sanoo kale dana loo tiiriyey mukhaadab looba tiiriyey istifaamna ay laba socoto waxaa lagu xambaaraa ama meesheeda ay timaada afcaashii daniga oo kale maa tadununoo kale la macno noqotaayo mataa taquulu lqulusa rawaasima yaxmilna uma qaasima qaasimakum bal markaa halkan waa sida ibnu maalik yidhaaho maa taquulu maxay kula tegayo maxaad u malaynaysaa daalika kaasoo a maydhashadaa shan goor uu maydhay maalin kasta yubqi inuu reebayo min darani wasakdiisa bal maxay wax wasakdiisiya inuu reebayo ma u malaynaysaa qaale waxay dhahan laa yubqi min darani shay daranna waa wasakda weeye kolkol daran xubuubta yare ama finankan yaryar ee jasadka kaba soo baxana daran way dhahaan oo barhkood ay halkan kuma fasireen laakiin maaha laa yubqi ma reebayo oo min darani wasakdiisii shee dee nin shan goor maalin kasta maydhanaya weliba meel dheer aad u tegayn oo inta markuu ka yimaadaba uu dhidido haddana ama siiga ay ku duusho ee albaabkiisa hortiisaba biyahan uu ku maydhanaya uu yahay wasakdii waxba kagama hadhayaan qaale wuxuuhi fadalika kaasi mathalu salawaati alkhams salaadaha shanta mathalkooda weeye oo yamxu llahu ilaahay waa tirtiraya yamxu llahu bihi ay bificli hadihi salawaat alkhams alkhadaaya dunuubtiibuu ku tirtiraya waana ta aan sooba maray dee dunuubta lagu tirtiraya waxa ay tahay oo shaksigu san dee waxyaalahan maxsuuska ee wasakda uu wasakoobaye uu u baahan yahay inuu isagaba nadiifiyo ayay dunuubtiina keenaysaa inuu qalbigiisiiyo bal markaa bad wasakoobo oo markaa isagiiba tandiif ay u baahantahay dee salaadii shantahaydna waa waxaa bal markaa nadiifinaya dee waana fadli weyn oo salaadii inay kafaara yihiin xadiidkeedii hore ayuunbay noola noqonaysa iyo baababkii hore baabutadiicu salaata can waqtiha allah subxaana wa tacala aclam